bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo muqdisho qodobada haddii allah awood raalli ka noqdo aad warka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga duulista rayidka dalka isagoo sidoo kale magacaabay maareeyaha guud ee hay-adda duulista xildhibaanada haweenka ah ee ku jira golaha baarlamaanka dalka ayaa soo dhoweeyey ansixinta qoondada haweenka ee shalay u ansixiyeen golaha shacbigu ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyey degmada hoobiyo ee gobolka mudug halkaa oo ay markaasi ka sifaynayaan kooxda argixisada ah ee ku dhuumaalaysanaya dhulka hawdka ganacsiga magaalada istaanbuul ee dalka turkiga si gaara ganacsigii soomaalida ayaa dib loo furay muddo saddex bilood ah oo xayiraad ay ka jirta waddankaasi kadib iyadoo arrintaasi saamaynta iyadoo arrintaasi xayiraadduna ay saamayn yeelatay akhbaaraadka dibadda warkaad kula soo doontaan waxaa ka mid ah ciidamada la dagaalanka argixisada ee waddanka ingiriiska oo baaritaan ku haya ruux looga shakaysan yahay ka dambaynta dil saddex ruux loogu geystay gobol ka tirsan waddanka ingiriiska
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaraadka oo faahfaahsan u diyaargarooba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu xalay saxiixay sharciga duulista rayidka ee dalka iyadoo dhinaca kale uu magacaabay madaxweynuhu maareeyaha guud ee hay-adda duulista madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa saxiixay sharcigani duulista rayidka oo horay ay u soo ansixiyeen golaha shacbiga iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dalka golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan qubaradii ka soo shaqaysay ee soomaaliyeed waxa uga mahad celiyey dadaalka ay geliyeen sharcigani dhaxal reebka u ah ummadda soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magacaabay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka waxaana uu u magacaabay mudane axmed macalin xasan waxa uu eebbo uga baryey in uu la garab galo mas-uuliyadda culus ee madaxweynuhu uu idmaday xildhibaanada haweenka ah ee ku jira golaha baarlamaanka jamhuuriyadda ayaa soo dhoweeyey ansixinta qoondada haweenka ee shalay uu meel mariyeen golaha shacbiga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya aamine xaaji ayaa faahfaahinaysa xildhibaanada golaha shacabka oo meel mariyey xeerka qoondada haweenka xeerka qoondada haweenka sida guddiga soo jeediyeen waxaa ogolaaday ama u codeeyey xildhibaan waxaa diiday toddobo halka labana ay ka aamuseen sidaas daraaddeed xeerkaasi sidaas ayuu ansax ku noqday ayuu yiri gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray xildhibaan canab xasan cilmi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dumarkaan baarlamaanka oo keliya aan laga siinin boqolkiiba soddon balse laga siiyo dhammaan hay-adaha dowladda
haweenka soomaaliyeed waxay kasoo bilaabeen qoondadoodaas shirkii la qabtay labadii kun ee lagu qabtay dalka jabuuti ayaa boqol ergaa boqol xildhibaan markii raggii la siiyey buu mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti wuxuu siiyey shan iyo labaatan gabdhood oo soomaaliyeed oo shanta beelood oo siman oon four point five loogu qaabinine mid walba shan laga siiyey baarlamaankaas markii uu yimiday oo u shaqeeyey isagoo wax yar shaqeeyey laba sano waa ka shirkii loo baxay dib u heshiisiinta bagaati doorashadaas imbagaati haddana gabdhihii waxay kusoo galeen boqolkiiba labaiyo toban waa kii kadib la isku daray labadii maxaadanay baarlamaan waktigii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha soo noqday halkanay yimaadeen labadii baarlamaan way yimaadeen oo maxaadanay waa waa la wada hadlay
hore u soco hore u okay waa la wada hadlay markaas haddana xildhibaanaannu helay isla dowladda sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaanu ka samaynay cambayn xildhibaanada dhinacan iga fadhida xildhibaan luul cabdi aadan waxay ahayd wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka canab xasan cilmi oo dhinaca kale iga fadhidana waxay ahayd guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed aniguna ururka haweenka qaranka soomaaliyeed baa mambar ka ahaa waxaana ka shaqaynayay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ahayn dadkii ka shaqeeyey qoondadan maanta aan ku fadhino iyo say ku iman lahayd annagii civil society-ga
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanada waa deegaano hoosaga degmada hobyo ee gobolka mudug halkaasi oo ciidanku ay ku baacsanayaan maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab oo si dhuumaalaysi ah dhulka hawdka ah ugu jiray waxaa faahfaahinta warkaasi noo sii ambaqaadaysa mayda muxidiin dhiblaawe ciidamada amniga ayaa howlgal ballaaran waxa ay ka sameeyeen degmada hobyo ee gobolka mudug iyadoo uu maalmahan ku sugnaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo mas-uuliyiin kale ciidamada oo isugu jira kuwa xooga dalka qaybta kow iyo labaatanaad kuwa booliiska gaarka ah ee haram cad oo ay weheliyaan ciidanka booliiska hobyo ayaa si wadajira u fuliyey howlgalkan oo lagu baarayo gaadiidka dadweynaha guryaha looga shakiyo iyo goobaha bartilmaameedka u ah howlgalkan saraakiisha amnigu waxaay sheegeen inay jiraan tuhun amni oo muujinaya qorshayaal maleeshiyada al-shabaab ay ku doonayaan fulinta weeraro qaraxyo oo ay ka fuliyaan gobolka mudugga howlgalkan ayaa kusoo beegmaya xili ciidamada qaybta kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka ay fashiliyeen weeraro ismiidaamin ah oo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo caadeystay in ay si micno darro ah u daadiyeen dhiigga shacabka soomaaliyeed waxaay ciidanka xoogga dalka soomaaliya markasta u taagan yihiin difaaca dhiigga iyo hantida muwaadinka soomaaliyeed
ganacsiga magaalada istanbuul ee waddanka turkiga ayaa dib loo furay kadib saddex bilood oo xayiraad ku jiray iyadoo arrintaasina ay keentay xayiraadaasi khatarta cudurka coronafirus oo dhibaato ba-an ku hayay dunida sacdiye maxamed xasan wariyaha warbaahinta qaranka ayaa warbixinta ka soo dirtay istanbul
ganacsiga soomaalida ee magaalada istanbul ayaa dib usoo laabtay kadib xirnaashihii iyo bandowgii ay dowlada turkiga kusoo rogtay dalkan taasoo saameyn ku yeeltay ganacsiga soomaalida ay ku leedahay dalka turkiga covid sagaal iyo toban saameynta uu ku reebay ganacsiga weli waa ay ka muuqataa xafiisyada ganacsiga maqaayadaha iyo goobaha alaabaha lagu raro kuwaasoo dadka soomaaliyeed ay aada uga shaqaystaan
waxyaalahan qaban waxaa ka mid ah isku xirka ganacsiga dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga ee walaalahaan nahnay waxaa inta badan alaabahooda soo saarka ee turkiga u qaadnaa wadanka east africa ilaa soomaaliya waxyaalahan qaban waxaa ka mid ah gaarkooga shiidmantiga iyo aarkaarkooga waxyaalaha qaban oo kale waxaa ka mid ah fududeynta qofka loo fududeynayo oo adeeg ka sameysanayo alaabaha ka iibsanayo wadankan turkiga wallaahi koronaha ummadda unbu ummadda dhan oo caalamka joogo saameeyey ummadda dhaqaalihii oo dhan oo wada saameeyey anaga gaar ahaan anaga waxaa nagu saameeyey isku xirkii ganacsiga naga joogsaday sida wadamada kale oo ka joogsaday oo kale muddooyin ku dhawaad ilaa saddex bilooda wax shaqaa maanan hayn guryahaan joognay oo bandowey lago-onaan ku wada jirnay anagoo raacaynaan tilaabaha wasaaradda caafimaadka ee wadankan turkiga walaalaha nahnay haddana waxaa moodaa inuu isfurfuraayo businesskii iyo adduunkii hadda isku dhex furmayaan gaar ahaan dalka soomaaliya iyo turkiga in ay maaragtay xiriir ganacsi oo aada u ballaaran leeyihiin haddii aan marka wax yar ka taabto waxyaalaha shirkaddu ay qabato oo serviska ah oo ay macaamiisheeda u hayso waxa weeye dadka ganacsatada ah ama wadankii ha joogeen ama yurub ha joogeen ama maraykan ha joogeen oo danaynaya wadanka turkiga inay producta ka iibsadaan kuwaasoo isugu jira kasoo qaad farnatureka carbetiska ama roogaga cuntada oo kale baastada saliidda burka any taxtil oo dhar ah in cid kasta oo wadanka dibadiisa joogta oo soomaaliya joogta ama meelaha kale joogta ama wadanka imaanaysaba in wadankii waxaweye dadka lagu soo dhoweeyo runtii marka bandow iyo waxa weeye kala xirnaan oo ah adduunka oo dhan saamaysay taasoo uu saameeyey cudurkan hadda adduunka ku faafay oo covid 19 muddo saddex bilood ah runtii dhammaan ganacsatada hadda dalka turkiga degan oo oo ka shaqeeya aad buu u saameeyey taasoo ah in de adduunkii o dhan uu kala xirnaa gaar ahaan wadanka turkiga laftigiisu isu socodku uu xirnaa oo magaalooyinkii iyo falaytiskii diyaaradihii o dhan la joojiyey taqriiban muddo saddex bilooda ayuu aada u saameeyey gudoomiyaha ururka ganacsatada magaalada istanbul oo la hadlayay telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa turkiga ayaa sheegay in haatan wax walba ay caadi kusoo noqonayaan kolle sidaan guud ahaan la wada soconno waxaa caalamkiis dhinac uray tahay noloshii ganacsigii iyo socodkii waxaa saameyn ku yeeshay xanuunkan faafa loo yaqaano covid nteen xanuunkaasi runtii haddaan ka hadlo ganacsatada soomaaliyeed ee turkiga degan oo aan mas-uul ka ahay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay saameynta koowaad ku yeeshay waxay noqotay in isu socodkii gobolada la xidhay islamarkaana in la xidhay in laysku yimaado oo xafiisyadii la furo muddo saddex bilood ah waxaa xidhnaa dhammaan xafiisyada hodheelada maaratay kulli maaratay meelaha laysku yimaado kulligood oo xidhnaayeen runtii saameyn aada u weyn ayay ku yeelatay ganacsatada soomaaliyeed ee istanbul iyo guud ahaan ganacsatada soomaaliyeed ee turkiga ku nool sidoo kale waxaa isku xidhmay ganacsatadii ka iman jirtay dalkii ee halkan alaabooyin ka qaadi jirtay dalkeenii hooyo geyn jirtay iyaguna runtii saameynba ku yeesheen waxaa jirta qorooyin ganacsata iyaguna halkan joogay oo ku adkaatay inay dalka iyaguna ku noqdaan iyaguna saameyn ku yeeshay runtii waxa weyaan tallaabo fiican baanu intaa qaadaynay inaan la soconno ganacsatada xanibaadaha iyo dhibaatooyinka saaran inaan wixii browlame ka yimaada la xalino covid sagaal iyo toban ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan ganacsiga caalamka sacdiye maxamed xasan warbaahinta qaranka istanbul turki
dagaalbeele ee dabeele walaalaha ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa xal laga gaaray iyadoo ay markaa mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle ay ku baxeen dagaalbeeleedkaasi goobihii uu ka dhacay cabdishakuur cusmaan cali ayaa warbixintan soo diray iyadoo dhowaan dad soomaaliyeed ay ku dhinteen dagaalbeeleedyo ka dhacay deegaana hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle oo shalaydo deegaanadaasi gaaray waxay la kulmeen mid ka mida beelihii halkaasi ku dagaalamay maleeshiya beeleedyada halkaasi ku dagaalamay ayaa odayaasha dhaqanka wax laga codsaday inay joojiyaan xabadda islamarkaana ay nabadda deegaanadaasi ay ku dadaalaan inta xal waara laga gaarayo saraakiisha ciidamada qalabka sida oo qayb ka ahaa wafdi ballaaran oo shala gaaray deegaanka feerfeer ayaa waxay la kulmeen qaar ka mida odayaasha odayaasha ayaa dhinacooda sheegay inay ku dadaali doonaan nabadda salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaam islaamkaadi salaam dhammaantiin salaam annaga dad nabadeedaan nahay cidna ma weerarin haddana weerar uma soconno halkaanaan degannahay nabad waxaad noo soo qaadeenna waa nabad nabadna ilaahay aan ka baryayn inaan ilaahay barino annagu nidhi ilaahuna nabadgeli cidna aan weerarno xaqumana sharaacada islaamkuna ma sheegayso annaguna hadda kuma soo toosin dadkaanna waa dad nabadeed ballanka iyo nabaddaad noo soo xirteenna waa qaadanay gacmaheennana waa laga nabadgelaya insha allah ilaah idinkiisa geedka anaan haddii lay kugu roogi maxamed roobl maxamed calaa la yidhaah geedkaan ila guuda burida beejada laga guud todobaatan kow sanna waa jiraa awradkii hadda mataan xawaalana waa ah waxaan idiin ballan qaadaynaa in xabadda laku soo rimoon in xabadda aana ku riday jenaraal saalax yacquub abaanduulaha qaybta labaatan iyo toddobaad ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulle ayaa dhinacooda u mahad celiyey odayaasha dhaqanka ay la qaateen nabadda waxaana ay sheegeen inay socdaan dadaalo ballaaran oo nabadda deegaanadaasi lagu dhalinayo
rag xaala soohida ugu jira oo ka yimid banyaali ka yimid dhibka kaska dhacay oo soo nabadeeyey halkan inaan nabadeena dowladdiina inaad u dhagan nugulaataan madaxdiina aad aamintaan waxay idinka inaad qaataan waxay ilaalinayaanoo waajibka waxaa waa nabadgelyadiinna waay sharaftiinna iyo karaamadiinna waay dowlaa meeshan daris nagala ah dowlad dowladaana jamaysan karta dowlad shacab lama jamaysan karo annaga waxaan diyaar u nahay inaan dowladdaas aan iskaalmaysano san kusoo balannay inaan nabadgelyada ka wada shaqayno inaan iska kaashanno inaan annaga xagga iyaga wixii soo xigna annaga gadaanaga maraan
warkaas ma fahanteen odayaasha dhaqanku waa ballan tiranka saddex jeer waa ballan wixii aan ku ballanayna waa fuleen ballantii aan ku ballannay waa fuliyeen oo hadda ballan inaan ballanno ay jibiyeen ma jirto haddana waxaan idin soo marnay inaan ballanno ballantaasna aan laga bixin dhib hadduu dhaco oo mid kale dhaco wax walba ay dhacaan tallaabo aydan qaadin wax tallaabo ah inaydan qaadin laakiin idinku xaggiinna inuusan dhib ka imaanin oo inta laisxakamayn karo laisxakameeyo annagana waxaan haddii alla idmo aan samaynaynaa inaan ballamo kana dedejinno dhibkana sida uu dhaqsiyaha badan loo xalliyo waxaan xoogga saaraynaa inaad amni heshaan waxaan xoogga saaraynaa wixii horay u dhacay inaanay dib u dhicin oo laga kaaftoomo
inta badan deegaanada gobolka hiiraan gaar ahaan dhulka daaqsimada ku wanaagsan waxaa ka dhaca dagaalbeeleedyo kuwaas oo inta badan sababa dhimasho iyo dhaawac cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka baladweyn
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen bal markaana qodobka warka dibadda ciidamada la dagaalanka argagixisada ee dalka ingiriiska ayaa baaraya ruux looga shakisan yahay dilka saddex ruux oo dalkaasi lagu dilay ciidanka la dagaalanka argixisada ingiriiska ee m i f ayaa baaritaan ku haya ruuxa looga shakiyey inuu ka dambeeyey dil ka dhacay sabtidii magaalada bark inredir ee dalkaasi saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dalka ingiriiska ayaana sidaa warbaahinta u sheegay saddex ruux ayaa mindi lagu dilay saddex kalena waa ay dhaawacmeen ama waa lagu dhaawacay barkin redin sabtidii waxaana saraakiisha amnigu sheegeen in falkaasi loo qaadan karo mid argagixisanimo khayrisa dalaah oo shan iyo labaatan sano jir ah asal ahaana ka soo jeeda dalka liibiya ayaa loo xiray shaki ah markaasi inuu isagu falka ka dambeeyey saraakiisha ciidamada amnigu waxa ay sheegeen in khayr waa in khayri loo xiray falkaasi diilka ah islamarkaana ay baarayaan ciidanka amnigu ee qaabilsan la dagaalanka argixisadu saraakiisha ayaa sheegaya in aysan jirin cid kale oo loo baadi goobayo inay dilka iyadu ka dambaysay ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska boris johnson ayaa ka hadlay falkani lagu dilay dadka waxaana uu sheegay in cadaaladda la soo joojin doono ciddii ka dambaysay dilka saddexda ruux iyo dhaawaca saddexa kale ee midida loo adeegsaday islamarkaana aan loo dulqaadan doonin ficilada noocaasi oo kale ah dhegeystayaal warka subaxnimo ee aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabeynayaa ciddii uu seegay waxa ay dib uga heli kartaa barayna bulshada oo ugu horeeyo websayteka raadiyaha ee radio muqdisho dot net